Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay mashaariicda horumarineed ee maamulka. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle, wakiilo ka socda hay'adaha caalamiga ah, xubno ka tirsan golaha deegaanka, iyo khubaro ku takhasusay arrimaha horumarinta. Intii uu socday shirku waxaa si qoto dheer diiradda loogu saaray qorshayaasha lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, biyaha nadiifka ah, waxbarashada, caafimaadka iyo xoojinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada. Sidoo kale waxaa looga hadlay sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda ka socota iyo sidii loo heli lahaa iskaashi ballaaran oo dhex mara maamulka iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada. Guddoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar ayaa ugu horeyn ka hadlay shirka.
waxaan aad uga faraxsanahay wafdi heerkan sare ah inay ay yimaadeen jowhar iyagoo nabad aan ku yimaadeen haddana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in iyagoo nabad ay baxaan Een, eh, waxaana sabab u ah intaas inan gaarno Een, eh, iskaashi dhex maray een, eh, madaxda sare ee dowladda hirshabeelle iyo shacabka ee uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudan cali guudlaawe xuseen waxaan leenahay dhammaantiin kusoo dhawaada Dhanka kale, agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdulaahi Maxamed Xasan ayaa ka dhawaajiyay ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay shirka.
kulankii maanta wafdigii noo yimid wuxuu ahaa unicef een, hay-adda unicef ninka ugu sarreeya eh, ayuu ahaa iyo tiim kale ee ka tirsan hay-adda unicef marka muhiimadda u yimaadeen wax kale ma ay ahayn sanadka kale barkiisa la joogaa sidii loo qiimeyn lahaa waxqabadyada ay maaragtay eh, mashaariicda ay ka taageeraan baartinarada iyo dowladda hirshabeelle waxaan booqanay kulmis m c h iyo isbitaalka weyn eh, halkaas oo baartinarada ay joogaan marka eh, halkaasaan eegeynay eh, waxqabadyada xagga caafimaadka in- gaar ahaan qeybta nutritionka iyo iyo qeybta health health care-ka Maamulka Hirshabelle ayaa muddooyinkii dambe degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle ku qabanayay kulamo looga hadlayay horumarinta mashaariicda kala duwan ee arrimaha lagu horumarinayo degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle.